barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaanu ku eegaynaa maxaa keenay in suugaanta haweenka ay u tisqaadi weydo sida tan ragga waxaa doodaasi falanqaynaya qaar ka mid a dhallinyarada suugaanta curiso oo ay ka mid yihiin laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan amran xuseen cabdi oo sacuudiga ku sugan cabdulqaadir ibraahim wehliye oo jarmalka ku sugan iyo sidoo kale kayse saleebaan ismaaciil oo loo yaqaano kayse xabow oo maraykanka jooga ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya ayaana la socodsiinaya
dhalinyaro kala duwan baa haatan khadka si toos ugu kala jira hargeysa dalka dalka sacuudiga boqortooyada sacuudi arabiya jarmalka iyo dalkan maraykanka bal marka hore haddaan hargeysa ka bilaabo iyo laki waxaa jira hablo badan oo dhinaca suugaanta ku jira oo xilliyadii horena ku jira haatanna ku jira laakiin waxaa laga yaabaa qaar badan oo ka midi inaanay u muuqanin sida ragga u muuqdaanoo kale maxaa arrintaa ugu cayaasale laki asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu aad baan u salaamaya dhammaan adiga ismaaciil ahaan iyo dhalinyarada barnaamijka dooda igala wadaagaysa iyo dhammaanba inta i dhegeysanaysa horta waa runa su-aashaasi waa su-aashaan si gaara anagoo dumar isu weydiinay dhalinyarada ragga bahda sugaantana aanu soo weydiinay inkastoo aad ay nooga garaabeen oo garawshiyo badan aanu helin aanaan weli jawaab wax ku oola aanaan ka helin dabcan habluhu way badan yihiin ragguna way badan yihiin baha kala badanna way ku jiraan anigaygan hadda kula hadlaya saxaafad baan ku jiray sideed sano intii aan saxaafadda ku jiray heer baan gaadhay inamudur way gacan qaban jireen ilaa xad waa laga soo gudbay iskaygaan iskaga tegay suugaantaydii aan hibo u lahaa baan soo galay suugaantaydii markaan soo galay waxaan helay inamo badan oo aan isbaranay suugaanta ku adtirsada inamadaas inamadaas macnaha waxaan odhan karo dee colaad si gaara ay colaadinayaan ma jirto dhibaato kale aan ka tirsanaya ma lahan cid kalena dhibaato ma geystaan laakiin wax jira wax soo jireena oo ilaa iyo adigu qarniyo badan soo jira intay soomaalidu jirtayba dee dumarku horta sugaanta waxaa la yidhahda marka ugu horeysa ismaaciilo waxay kasoo bilaabantaa hooyo waan gartay marka waayo hooyo waxay ku bilowday ilmaheeda u heestay uunbaa heesay oo gebiyey oo hadlay oo socday oo baha badan ku biiray waan gartay waad mahadsan tahay
kow waxaan rabaa inaan ogaadno sugaan ahaan rag iyo dumar miyay siman yihiin labo maxaa tan ragga hormariyey tan dumarkana hoos dhigay raggii hore eedma ku leeyihiin dib u dhaca suugaanta afar maxaa maxaa hadda lagu hormarin karaa suugaanta dumarka afartaa qodob ayaan jeclaan lahaa haddii aad wakti igu filan isiiso in aan faahfaahiyo marka insha allahu intaasaan rabaa hadda ninka la yidhahdo inaan inaan inaan inaan inaan hadda kusoo gaabiyo haddii aad wakti dambe dib iga siisota intaasaan faahfaahin doonaa haddii ilah yidhah waaya hal su-aalun ii faahfaahi kuwa kale dib baan kaaga soo noqon doonaaye suugaan ahaan ma isu dhigmaan ragga iyo dumarka adoo welibana iisoo koobaya weliba rag iyo dumar ahaan haddii la yidhaahdo dumarkaa kaga leh suugaan ahaan maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa way inaga leeyihiinoo afku waa afki hooyo sugaanaan hooyo ka imaanina maba jirtaba taan aaminsanaha anugu hadda xaggee wax ka khaldan yihin su-aalaha dambe ayay ku jiraan haddii aad wakti iisiisa waan ku faahfaahin doona waan kugu soo noqon doonaa waxaan u tegi doonaa amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudiga amran bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaantin baan wada salaamaya saaxiibada dooda igala qaybgelaya iyo bahda v o a oo ismaaciil farjare nagala joogo ismaaciila waxaa jira dhaqan soo jireena oo caadiyana baa jira haweenku intuu suugaani jirtayba way jirtay afku waa afkii hooyo oo suugaantu waxay kasoo bilaabantaa hooyo waxaanay ku dhammaataa hooyo waxaa jira laba qaybood baan anigu qaybinayaa qaybi dhaliil waxa iskale dumarka oo annaga dumar ahaan baa iskale ama kuwa hadda jooga ama kuwii horeba ha noqoto dhaliila waxaa iskale ragga oo caado soo jireen ahayd sii weli dabada sii haya inta badan waktigii hore madalo badan haweenka lama sii jirin firsado inay kaga qayb galaan firsad baan la siin jirin oo takoor baa jiray ahayd inaanay dumarku meelo badan ka dhex muuqan karin waxay ahayd imika waktigan jiilashan dambe inay la jaan qaadaan adduunka tiina ilaa hadda way sii socotaa oo ragga hadda suugaanta cunaya waxay aaminsan yihiin tii awoogood shalay aaminsanaa oo ahayd inaanay gabadhu awood u lahayn barka ninku ka gabiya inay ka gabiyi karto waan gartay waa rag badan markaan idhaahdo gacan qabashada suugaanta haweenka lagu soo gacan qabtaa way yar tahay dadka qoraayada xataa laftirkoodu dhaliil bay ku leeyihiin oo ma soo qaataan suugaantii haweenkii hore inamada imika gabya ma soo qaataan suugaantii haweenkii hore halka aan anagu mar kastaba xooga saarno in aan muujino suugaantii raggii hore taasi waa taa mid kale dumarkaa dhaliisha iskale oo annaga laftarkaeegu ma soo qaadano suugaantii haweentii hore maanaan derdergelin kuwii aan duubnayn maanaan duubin kuwii aan qornayn maanaan qorin waxaan u tegi doonaa kaysi baan u tegi doonaa kus oo jooga dalkan maraykan kayso waad maqashaa habliidii way cabanayaan doodoodaas Way caban- maxaad uga jawaabi lahayd marka hore ismaaciil hadda waa kuu salaamayaa hablahana waan salaamayaa camran iyo laki iyo iyo weliba cabdi cabdiqaadir Eh, doodan iyo waxaan uga jawaabayaa eh, hortu marka ugu horeysa eh, sugaantu dee waa waxay ka timi eh, haweenkay ka timi iyagaana asalkii macnihii lahaa inta badan maqasha badahoo dhan Eh, hase ahaatee hornayd waa wax ugubo hadda dumarka iyo ragga la bilaabay marka kaasu isagu lama baab noqonayo waayo waa sheeko cusub oo iyagu ay dadka hadda joogay qoraalku dee wax uguba hadda la bilaabay caado dambe oo magaranaysa uu ku hayo xagga dambe ma jirto laakiin se sugaantu wuxun bay dee la mid tahay ee takoorka ku jira takoorada dee waxyaabaha kale ee ee dumarku dee had iyo jeer kaga jira meel kasta ee taas waa ta ta kale aan dee u aan anigu aaminsanayna waxa weeye hadalkii cabdiqaadir uu yidhi ee dumarkii ragga keebaa sugaan culus muran kama jiro dee inay hooyadu tahay tii afka oo magaranaysaa badahoo dhan leedahay oo ilmaha soo hadal bartay laakiin haddana dhaqankii xilligaa wixii la xiiseynayey waxaa ugu badnaa dagaalka iyo waxyaabaha geeldhicii noloshii nooca ahayd dirirta ku jirtay inta badan dee shaqada ayaaba dee raggu iska lahaayo geeldhicii iyo magaranaysaa saldanadii oo iminka haddaad eegtid dee sayidka waxaa ka keenay gabayda wuxuu ahaa dee halgankii iyo wixii ku jiray raagowgaa saas oo kale aad ku arkaysaa wiilwaal saas oo kale aad ku arkaysaa marka marka horeba qaybta noloshay qaateen Waan baayar gartay.
kala duwaneed oo la xiiseynayey Eh, taasaa marka waxay reebaysay waxay dadku rabeen dee bulshadii iska qabiilistahayd ama nooca utiirsanayd iyo dumarka iska xishood badnaa Eh, taasina way iska jirtay waan kugu soo noqon doonaa laki baa aan ku noqon doonaa hargeysa ku sugan lakiay doodaa uu kaysi bixiyey miyaan macquul ahayn horta ismaaciilow waan u jeedaayo kaise waan dhegaysanaya inta uu yidhi kaise wuxuu wuxuu carabaabayo uu yidhi qalinka iyo sugaantu isku fil maaha waa run oo waxay kala yihiin hibo iyo waxa weeyaan macnaha wax la bartay oo mihnada marka qalinkaas waxaan leeyahay horta qalinkaasi ha naga dambeeyo laakiin raggu waa raggii un shaarku doonaha xidhee ninka nin bahdiisii gacan qabtay ama iminka ha soo baxin ama beri horeba ha jirte ee meel gaarsiiye ama isagu ha ka qoro ama hala ha garab qabto oo meel ha ka soo saare eh waa ina rag aan kaa dhex gale ma waxaad aaminsan tahay raggu een, iyaga ayaa suugaantooda keliya soo minguuriya oo dadka usoo gudbiya suugaanta haweenka een, ma soo bandhigaan aad iyo aad ha waan aaminsanahay waxaan kaloo aan sheegaya oo aan sii xoojinaya walaashay amran intii ay ka tidhi ay tiri macnaa dhaliisha midna ana kaale oo aan horeba isu marin midna waxa weeyaan rag baa leh oo ana gacan qaban horta de ismaaciil waxay yidhi fal far keligii fool ma dhaqdo gamcana wada jir bay wax isu gooy wax ku gooyaan hibona hadal ma gasho hibona hadal ma gasho macnaheedu waxa weeyaan markuu leeyahay walaalkay ah, een, kayse ah, qalin iyo isdhinac dhigayo suugan waxaan leeyahay aniguba isma dhagac dhigin laakiin meesha waxaa ku jira rag iyo dumar ee qalin laga hadli maayo waayo aan kugu soo noqonayaa een, waxaan siinayaa een, eh, jarmalkaan u gudbi doonaa waad maqlaysay een, weheliye een, dooda ay bixisay iyo aaraa'da kaa dambaysay maxaad kaga jawaabi lahayd Eh, horta ismaaciilow waxaan rabaa inaan caddeeyo eed ay raggu ku leeyihiin xilliyadii hore sugaanta dumarka dib u dhacooda eed ma ku leeyihiin su-aal ahaan qortay waxaan rabaa inaan caddeeyo maya sababtaasoo ah dumarku xilliyadii hore qaabka sugaanta ragga loogu adeegsado looma adeegsan jirin laakiin waxaan qirayaa intii rag gabyo eh, inay dumar gabyayeen intii rag jirana inay dumar jireen laakiin qof eh, cid waliba ay lahayd howl iyada u gooni ah dumarka suugaantooda badanaa waxay u adeegsan jireen eh, rarada cawsta dumar dumar hore oo suugaan tiriyey oo gabyi jiray inkastoo aan eh, sidii tan ragga loo adeegsanin laakiin halmucoodyadeedii waa la- waa waa la hayaa sidii gabar gobolada dhexe eh, ii sheeg ninkeedii eh, eh, gocasho ka muujisay oo gobolada dhexe ku sugneed oo- oo eh, laba tuduc iga soo gaartoo tidhi dhabarkayga godan baad sidii geel u rarataa waa gabadhi kaleo ninka la yidhaahdo shalay kaysa ka sheekeynayo iyaduna jacaylka ka hadasha waxyaabaha suugaanta ay dumarku tiriyeen oo na soo gaaro waan xifdinaa okay weheliya kaa Eh, dhex waan- gale eeg haddii ay taa soo dhammi jirto oo habluu dee ilaa intaasoo dhan gabyayeen een, xageeba haddaa wax ka khaldan yihin bal arrintaa kusoo dhow waxay wax ka qaldan yihiin wax muujiyan ma ahaynoo iyanum iyaguna ma aysan muuji jirin dhaqankii jirayna uma ogolaanaynin inay madal iyo meel inta tagaan ee ay eh, doodaha ka qayb galaan eh, suugaantii uu sheegay oo kale sideedaba horta suugaanta fariina loo isticmaali jiray eh, qolooyinka wadaadada ahna eh, eh, diintay u isticmaali jireen qolooyinkan dhiilada iyo colaada iyo qabyaaladuna sidooday u isticmaali jireen dumarku boos ugama banaanayn ayaan dhihi karaa laakiin madashoodii iyo booskoodii tii ay u isticmaaleen oo ahayd ama aqalka ama cawsta iyo rarada booskii ay lahaayeen suugaantii ay u isticmaaleen berigaa jirtay waa mid lahaayo oo la xaf- eh, la xifdiyey ayaan dhihi karaa laakiin mawduucyadan kale wuxuu ahaa mawduuc ragga bis u furan taa horaan ku noqon doona amra ma doonayana la hadlo amranay een, wuxuu sheegay wuxuu yidhi dee suugaanta qaybtii loogu talagalay haweenka ilaa hadda way nooshahay oo haddii buraanburkii la eego haddii la eego heese howleedyadii qaybtii doorkii ku lahaayeen haweenku ilaa hadda waa mid nooloo waa la soomin gori laakiin qaybtan haweenku ay raadsanayaan waa qayb ragga uun dagaalada la xidhiidhay waxyaabo noocaasa oo ragga uun uu dhaqanku inta badan fursad u siinayay doodaasi miyaanay mid macquula u ege u ekayn midh baan ka dibaaqayaa walaalkay wuxuu yidhi intii suugaantu jirtayba way jirtay n dumarku way gebiyayeen wuxuu soo qaatay haween laftirkooda gebi jiro hore ayuu isagu xusay wuxuu yidhi waxaa jirtaa n hawsha waa la kala lahaa haddii raggu ay dagaalada iyo dhiilada iyo diinta ay ku fidin jireen annaguna guriga iyo k- wax kasta oo agab ah oo guriya oo ha- wax kastoo ay noqotaba annaga xaggan gacanta ku haynay toodii ilaa hadda iyaga way sii nooshahay oo waa la xusaa oo waa la muujiya oo dhan kasta annaga iyagana soo qaadano muujino xusna waayo hadday xafidsan yihiin oo ay hayaan maxay uga hadli waayeen ay maqaaladii qorayaan suugaantii qorayaan tusaale kasta waxay kusoo halqabsadaan markay halqabsi suugaaneed tahay abwaano hore ayay kusoo halqabsadaan oo dhan kasta ay kaga soo halqabsadaan maxaa loogu soo halqabsan waaye haweenkii waay baan annaguna ugu soo halqabsanaa ayaguna ugu soo halqabsan waaye waxaa jirta wuxuu xusay een cawrala oo iyadu ahayd een qofka ee, labaad ee xagga raggana waxa lahay cilmi baa jacayl u dhintay cawralana waxay u dhimatay jacayl cilmi abwaanadii hore iyo abwaanada hadda joogaba way xusaan inuu jacayl u dhintay oo taariikhda suugaanta abwaan kasta iminka labada inan haddii suugaantooda la baaro waa laga soo helayaa cawrala ma kusoo halqabsadeen oo ma tahay maxay ugu soo halqabsan waayeen so xaqiraad ay xaqirayaan maaha oo ay diidayaan gabadh gabaygeedii inay kusoo halqabsadaan xaqiraad baa ku jirta ilaa ragga maanta jooga ilaa raggii kala joogay ay haweenka xaqirayaan baa ku jirta midkaana ma qarsanaa xaqirtaan khaladkooda Een, bal weheliye laftigiisaan ku noqonaya inta aanan een, kayse aadin weheliye waad maqashaa dooda amran maxaad uga jawaabi lahayd waxaan rabaa inaan eh, eh, waxaa la yidhi xaajo haddii aan sidii eh, da- eh, eh, isheeg dooda ariga loo faydin ma f- eh, ma ma saxmato horta waa runteed walaashay eh, eh, eh, eh, amran xilligii hore waxaan ka hadlaynaa hu- waa xilligii hore xilliga hadda ah ma ahan anigu uma arko wax qalada in gabar lagu halqabsado suugaantii ay tirina ay lasoo qaato laakiin waxaan caddaynayaa xilligii hore waa wuxu waa dhaqan dhaqanka ayaana ninka la yidhaahdo isheeg ee ee sidaa dhigay oo raggana lama eeday karo dumarna looma Waan eeday karo gartay. Laakiin aan kaa dhex galo, weheliye.
waqtiga lagu jiro weheliyan kaa Waa dhex ku galo maqlaa, Ee, waxaa Saylo.
jirta tusaale ahaan tusaalahay soo qaato waxaa ka mid ahaa een, amran oo kale waxay tidhi haddii jacaylkii cilmi boodheri laga sheekaynayo maxaa cawralo looga sheekayn waya jacaylkeedii halka lagu soo halqabsanayo keliya ama laga sheekaynayo xitaa marka inan lala hadlayo halqabsiga iyadoo rag lagu soo halqabsanayo haddana haddii dumar xitaa wax loo sheegayo maxaa cawralo udhida loo sheegi waayo sida cilmo kale loogu soo qaadan waayo ee eedaas eedaasu isla dumarkii ayay ku noqonee haddii ay ka sheekayn iyo qalinmaal tahay iyo taariikh la xusaayo tahay waa weji gooni ah laakiin sugaan lagu soo halqabsado sidii cilmi loogu halqabsado ee, ii sheeg dumar ragguna tooda cu cilmiyay kusoo halqabsan jireen dumarka wax sameeyaa laga rabay inay soo banaan bixiyaanay cawlalo gartay.
kusoo halqabsadaan maadaama aan ku idhi dhaqanka ayaa u diidanaa ee, qof dumara inuu nin abwaanuhu hore uu kusoo halqabsado waan gartay waad mahadsan tahay waan kugu soo noqon doona waxaan kaysaan u tegi doonaa iyo een, dalkan maraykan kayse ismaaciil si wacan baan ii maqlayey hadalkiina waan maqlayey Eh, horta waxa weeye annagu waxaanu ka sheekaynaynaa sababta Eh, ma aha inaanu sababta taageersannahay xalka waanu ka hadlaynaa Eh, laakiin waxaan leenahay barnaamijkan eh, waanu qirsannahay inay dumarka yacnihii la cadaadiyo laakiin dhaqankeena ayaa noloshan oo dhan ka jirta oo qaybo ka waaweyn baa jirta oo ummad la takooraa jira yacni dhaqanka dhan qayb ka mida weye tana ay soo hoosgelayso oo waxaasun la mid ah Eh, hase haatee in iminka dumarku ay arrintaa ay ka cawdaan dee horta sugaantan soomaalida iminka la hayo laba qarni iyo badh baa ugu badan qof la garanayo oo magac leh oo oo dee ma garanaysaa intaan ka war hayo odayga xaaji cali fidki khayre la dhaho ayaa yani qof la garanayo wax tiriyey laakiin gabayo waa la hayaan cidda tirisay la garanayo oo ka horreeyey marka dee sugaantoo dhan baaba lunsan oo gadaal inta dambe ubaa hadda la hayaa taasna dee wuxun baan u eedeynaynaa oo hadda ay sheegtay amran dee haddii gurigii ay tahay dee gurigii imikaba looguma tago oo heesaha dhallaanka loo qaado oo dhan dee waa heesihii haweenka buraamburku waa kuwii kuwii maqalaha lagu raaco waa iyagii haddaba dee qayb dhan baan ragguba ka caban ay leeyihiin taasna dee dhaqanka iyo diriirta ayaa ayaa sababtay baynu niri ayaynu taa ka sheekeynay lakiyay waad aragtaa doodii aragtiyo kala duwan oo dhinacyo kala duwan oo dhaqanka la xidhiidha haweenka laftigooda wax laga soo geliyay ragga laftigooda eed ku yeeshay dhinaca taariikhda laftigeeda oo la sheegay xiliyo durugsan qaybo ka mid a haweenku inay ilaa haddaba haystaan oo aan loogu tegin waxyaaba badan baa laga hadlay xalka maxaad u aragtaa sidee baa suugaanta haweenku u noqon kartaa mid usoo shaacbaxsan ama banyaal oo ah ama loo yaqaano ama loogu halqabsado sida rag oo kale ismaaciilow waxa la yidhi horta milil dushii lama subko waxaan taa uleeyahay walaashay amre waxay ka dhawaajisay maxaa loo xusi waaya cawrala isla jeerkaana loo xusay cilmi cilmi waa la xusay iyadoo lagu jacaylkiisa loo aaneynayo lagu hagardaaminayo loogu macnaha lagu xaqirayo oo la sheegayo inay dhimashadiisa iyo iyo dhibaatadiisa gabadi ka dambeysay sababta in dhibaata gabadi ka dambeysay baa keentay magaca hodan in la keeno oo la yidhahdo gabadhii macnaha dhibaatada u geysatay hagardaamada ninkaa u geysatay ee dishay hodan bay hayd taa lafteeda handadaad iyo xaqiraad iyo macnaha hujuum dumarka lagu hayay ayaa sheegay waxaa jirta dhinaca dhaqanka walaalahay waxaan weydiinayaa su-aalo kooban dhaqanku annaga muxuu noo xaqiray waxay yidhahdeen dhaqanka ayaa dumarka hore iyo kuwa dambeba dhaqanka ayaa saameyn kula sugaantooda dhaqanku annaga horta muxuu noo xaqiray waa su-aal meesha taala hadda maxaa xag naloo haya waa su-aal kaloo meesha ka taala wuxuu yihi dumarku raggu inta badan anigayga inta badan markaan ama rag la kaftamo ama wada hadallo waxay igu yidhahdaan lakiyay dumarku ma gabyi karaan way baad u gabyaysaa adigu sad u gabyi kartaa dumarku ma gabyi karaan ereyga gabay waxay idhahdaan waa cadrageed ma aqaan meeshay ka keen iyagaa sheegi doona walaalahay dumarku ha sheegaan ha sheegaan buu yidhi iyagu hibadooda oo ha soo bandhigaan haddaa idinku sheegtaan oo soo bandhigtaan maxaa idin helaya su-aalahaasaan doonaya walaalahay in wax lagu weydiiyo weheliyaan u tegi doonaa cabdiqaadir waad maqashaa maxaad xal u aragtaa adigu ismaaciilow taasu waa wax iska waadaxo oo aan ninka la yidhaahdo wax caadka oo iga saaran aysan jirin jawaabteedu haddii shalay dhaqanku iisheeg uu xaqirayay maanta waxaa la joogaa duni casri ah technology casri ah dadku dad iisheeg cilmi bartay oo wixii xun iyo wixii san la kala gartay maadaama shalay loo arkayay dhilada iyo colaada iyo ninka la yidhaha shalay wax wanaagsan loo arkayay oo ninkii meel iisheeg madal dagaale ciddii wax ka qaldan yihiinna loo saxo qaab noocaasa ayaa ninka la yidhahdo lagu toosi karaa hanqabaa ismaaciil amran baan u tegaya amranay waad maqashaa adigu maxaad xal u arki lahayd ismaaciil oo xalka saddex meelood baan anigoo soo koobaya u kala qaybinaya marka ugu horeysa waxaan leeyahay horta saxaafadda iyo qorayaasha iyo inta qalinleyda ah ee bulshada afkeeda inta badan ku hadashaba fariin baan iyaga u diraya oo xalka qura aan u aragno inay codka haweenka ee suugaanta ay dib u dhigatay oo aanay inta badan sii sii daynin oo baahinin suugaanta mar kalena waxaan u tegayaa raggan aanu iminka doodu noo furantay hablaha hal abuurka ah oo dhan annaga iyo laki ma wada nihin laakiin waanu matelanaa dood baa iminka noo socota oo noo furatay isbuucii dhaweyto inamada hal abuurka doodaa waxaanu rajaynaynaa inamadii aanu u dhiganay aanu u furanay dooda aanu gogasha u dhiganay ee aanu cabashada badan usoo gudbinay in ay iyaguna isu tagaan oo dib ay isugu noqdaan oo xal waara oo lagaga gudbo oo takoorkan dumarka lagu hayo suugaanta calashan suugaantooda ma socon karto la leeyahay barta ay ka gabayaan baanu ka gabaynaa bartay ka maansaadaan baanu ka maansoonaa suugaanta inta waan waxaa jira hablo kami ka suugaan culus oo ka suugaan qurux badan rag badan oo caana maanta oo jira kelmadda ugu dambeysa waxaan siin doonaa kaysoo dalkan marayka ku sugan ismaaciil waa mahadsanta walaal halka gabagabada inta aanan horta ku hadlin waxaan rabaa inaan ku yaro noqdo erey yaray ay tiri walaashay marian baa nala ku haystaa anigu waxaanahay dadka aaminsan inayna jirin wax bada oo raggu bilaabay badaha oo dhan waxaa bilaabay dumarka ayaa iska leh buraanburkan ay dumarka ay leeyihiin raggu iyagaa iskalena dee ma garanayo waxay badaha kale ku qaateen oo gabayga iyo haantiiyo uga maansadeen tanna ku diideen anigu horta waxaan aaminsanahay maba jirto bad uu raggu leeyahay dhammaan dumarkaas iskale taasaan leeyahay horta aan gabadha leeyahay halka anigu waxaan u arkaa inayna joogin horta duni iminka qofku doonayo inuu qof kale xitaa wax badan uu kaga xidhnaado yes in la isdhiirigeliyo waa sax ciidamadu dee wax badan kaay ay dee ka gaabiyeen oo taas magaranaysaa yani dhaqanku keenay sidayna hore uga soo sheekeynay laakiin hadda waxaynu joognaa xilli dumarku wax qorayaan iyagu gabyayaan iyagu maansoonayaan iyagu aalad kastoo raggu maanta isticmaala isticmaali karayaan iyagu ay dib usoo qori karayaan maansooyinkii hadda inamadu waxay qoraan maalin kasta bugaag baa laga qoraa raggii hore sidaas ka leeg bay waxay usoo qori karaan gabdhuhu da wixii dumar ah ee laatay taariikhdooda ama gabay lagu hayo aad waa mahadsantihiin dhammaanta ayuu mahadsan adaa mudan waraan ismaaciil
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteena waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o